doorashadii aqalka hoose ayaa dib uga bilaabatay magaalada jowhar kadib markii ay hakatay iskorimaad ka dhacay qolka doorashada habeenkii jimcihii awgii guddiga doorashada ayaa hakadgeliyey doorashada kadib toogashada dhacday oo ay ku dhaawacmeen afar qof warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane tirada guud ee xildhibaanada maanta la doortay aqalka hoose ee maamulka hirshabeelle tan iyo arbacadii lasoo dhaafay ayaa waxay gaartay afar iyo toban xubnood marka lagu biiriyo shan xildhibaan oo maanta lagu doortay magaalada jowhar xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jirta qof dumar ah afhayeenka guddiga doorashada dadban ee maamulka hirshabeelle cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa saxaafadda u aqriyay magacyada xildhibaanada maanta doorashada ku guulaystay waxaa dib noogu bilowday doorashooyinka aqalka hoose ee hirshabeelle hase yeeshee kadib markii aan xoogaa aan gaab galnay muddo saddex maalmood ah ayaa maanta dib ugu bilownay sida aad arkaysiin shan ayaa maxaan soo saarnay inay tartamaan shantii kursi oo lagu tartamayena waxaa ku kala guulaystay walow ay weli sii socoto yuusuf xuseen axmed samiira xasan cabdulle cabdulaahi olaad rooble mohamed maxamed jimcaale sidaa daraaddeed waxaan leenahay ilaahay mahaddii waaye wax cun inaan bilaawnana waxaan sugaynay ay ahayd hadda waxa waaye meesha ugu fiicana maanta maraynaa waqhtigii loogu talagalin oo ku dhammaanaysa hadduu ilah yidhahdo insha allah xildhibaan yuusuf xuseen axmed balaag oo saaxadda siyaasadda ku cusub ayaa isna ku guulaystay sagaal iyo labaatan cod waxaana xilka doorashada kula tartamay ilaa laba musharax oo kale marka koowaad waxaan ugu mahad celinayaa guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee hirshabeelle iyo marti sharafta iyo korjoogayaasha iyo walaalaha ergada ay doortay iyo kuwa ayn dooraninba aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolley farxad awgeed hadal badan kari maayo waa idiin mahadnaqaya insha allahu tacala waxaan kaloo u mahadnaqayaa walaalaha aan aad u jeclahay ninna adeerkay uu yahay ninna saaxiibkay qaaliga uu yahay cabdullahi aadan muuse iyo bashiir macali aadin insha allahu tacaala waa gacantayda midig iyo tayda bidix garbahan isqabsan doonaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin intii dooratay intaan dooranin xildhibaanad samiire xasan cabdulle oo ka mid ahayd xildhibaanadii laba kun labaiyo toban ayaa mar kale maanta ku guulaysatay koob iyo konton cod waxaana ay u mahad celisay ergadii dooratay iyo dowladda suurtogelisay in laga gudbo soo xulidii odayaasha boqol shan iyo soddonka ee beelaha soomaaliyeed waxaan aad ugu mahad celinayaa walaashay siciido maxamed xaashi tartanka aan ku wada jirnay runtii aqbashayna kuna qanacdayna natiijada soo baxay waxaan isleeyahay waan wada guulaysanay maanan guulaysan keligay runtii waxaan maantaoo dhan intii ay doorashada socotay aan diiradda ku hayay ama aan aad iyo aad aan uga fakirayay horumarka la gaaray wakhtiga dhow maxaa yeele mar haddii aan maanta u fadhinno codbixin oo runtii doorasho dadban ah shalay kii waxaana soo xulayay oo odayaal ah eeldaris ah maantana waxaan u joognaa inay maanta tiradada codkooda u dhiibaya ee ku matalaya meesha ay maanta joogaan runtii waa horumar la taaban karo doorashada aqalka hoose ee maamulka hirshabeelle ayaa hakad ku jirtay tan iyo horaantii toddobaadkan kadib shaqaaqo ka dhalatay wasiirka ciyaaraha iyo musharax xildhibaannimo kula tartamayay tirada guud ee haweenka xildhibaannimada aqalka hoose ee maamulka hirshabeelle ku guulaystay ayaa waxaay gaaraysaa ilaa saddex xubnood waxaana ku jirta khadiijo maxamed diiriye oo muddo dheer siyaasadda soomaaliya kusoo dhex jirtay xuseen xasan dhaqane v o a muqdisho
dhinaca kalena doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka koonfur galbeed ayaa weli ka socota magaalada baydhabo iyadoo maanta la doortay ilaa iyo sideed xubnood oo lix ka mid ah ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka hadda wakhtigu uu ka dhammaaday ee soomaaliya ilaa iyo hadda waxaa lagu doortay baydhabo dhowr iyo soddon ka mid ah sagaal iyo lixdanka xubnood ee laga sugayo gobolka inuu soo doorto ka hor doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyeyaasha golayaasha wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray doorashada aqalka hoose ayaa weli waxa ay ka socotaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa sideed xildhibaan oo mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ayaa maanta lagu doortay magaalada baydhabo waxaana xildhibaanada la doortay ay u badnaayeen xildhibaano horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa ku kala tartamayay maxamed sheekh cabdulaahi iyo isgoowe deerow isaaq codadka ay kala heleen maxamed sheekh cabdulaahi shan iyo labaatan cod isgoowe derow isaakh labaatan iyo lix cod tirada guud waa koo iyo konton xildhibaan- xildhibaanka dowladda federaalka u matali doona beesha jilible isgoowe derow isaakh xildhibaanada maanta la doortay ee baarlamaanka horey uga tirsanaa waxaa ka mid ah saalim caliyow ibrow maxamed xuseen afaraale isgoowe deerow cali sheekh maxamed axmed cumar islow cabdalla xuseen cali iyo axmed mayow cabdulle xildhibaan maxamed xuseen afaraale oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee maanta la doortay ayaa muujiyey doorashada inay ahayd mid shacabka iyagoo ikhtiyaarkooda ay ku dooranayeen cidda ay rabaan musharaxiinta qaar ayaa ka cabanayay cadaalad darre iyo in musuq maasuq lagu sameeyey habka doorashada ay u socoto maxamuud bulle maxamed oo ka mid ahaa musharaxiinta doonayay inay doorashada qayb ka noqdaan ayaa howlka doorashada markii uu galay wuxuu diiday inuu tartamo waxaan weydiiyey buulle sababta uu u tartami waayey doorashooyinka waxaa aada u soo noqnoqday musuq maasuq aada u baahsan oo dhinacyo badan maaragtay taabanaya aniga tayada haddaan kaaga waramo een, annaga waxaan halkan nimid lix iyo labaatankii bishii setembar Ee, xilligaas oo maaragtay ee, malaaqii beeshayada uu odayaashii inta kusoo gacan sayray uu liiskii orgada u keenay guddiga doorashooyinka taas waxaa xigtay in odayaashii beesha oo beesha run ahaan u matalayay ay ka daba yimaadeen oo ay dacwad gudbiyeen iyagoo dacwad ka ah liiska ergada ee aan cidna lagala soo tashan oo ay soo qorteen xildhibaankiisii oo lixii tobanka sano uu qoraayay iyo isaga oo keliya Ee, guddiga door odayaasha waxay halkan joogeen muddo intii lixii labaatanka setembar ilaa xilligan haddeertaan aan joogno waxaa nasiib darro ah in guddiga doorashooyinka muddo laba bilood ku dhow ay odayaashu u sheegayeen in birita la qaadayo saa dambe la qaadayo dacwadooda saakuun la qaadayo ilaa ay odayaasha arkeen ergo ay soo daabusheen oo intii maaragtay xildhibaannimada soomaaliya dowladihii kumeel gaarka oo jiray oo dhan uu ku qoraayay in maaragtay ay soo soo daabusheen oo ay halkan keeneen islamarkiina sawir loo kaxeeyey islamarkiina la yiri beritana doorashadii aa dhaceyso annagoo weli u taagan in dacwadna loo qaado Een, taas ayaa dhalisay in aan ku dhiiran waayo inaan tartamo in ka badan soddon xildhibaan ayaa lagu doortay magaalada baydhabo tan iyo markii doorashada xildhibaanada aqalka hoose ay ka bilaabatay magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a